kulankan oo lagu ka hadalay arrimaha amniga degmada dhooble iyo deegaanada hoosedowa ayaa weliba agaasimeeyey maamulka degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose kulanka weliba ku qeyb galay maamulka degmada saraakiil laamaha amniga ururada dhallinyarada ururada haweenka iyo guud ahaan bulshada rayidka ee qeybo shisheel duwanga waxaana kumadii odayaalka dhaganka degmada iyo qeybihii kale ee ku qeybgalay kulanka yaanan koreyn ku hadali kulankii oona bogaadi muhiimad yeelatan ebadda waxaan maanta meeshan isugu nimid wax kale ma aha waa danteenna weeyaan shaksi kasta oo reedhoobley ah ama jubbaland ah dantiisa weeye waxaan maanta isugu nimid dantaasina waa nabadgelyadeenna cid kastana nabadgelyadaasi way qusaysaa sidaan nabadgelyadeenna u adkaysan lahayn ee wixii shaqaaqe inagu wada aan isaga qaban lahayn ee rag iyo dumarba aan oogu istaagi lahayn nabaddeenna markuu arko wiilkaygu aanoo u taagan nabadgelyada oo ka damqanaya islowskay garab taagi laakiin haddaan aanu ka foorarsado isaguna wuxuu doonu samayn nabadgelyada ka odayaal ahaan aan isu taagno xeeheeda waa wax jiro way noo roon tahay wiilkay u roon tahay gabadhay u roon tahay haddaana herdhoobleyo nabadda aan geejisanno nabadda aan haysanno inaan geejisanno ayaa fiican nabada naas la nuugaa mar hore la dhahay soomaali dhahday wax la sheegsheegay iyo wax la isdhehdhehay waxaa ka fiican nabadda waa ogta in dhibaatooyinka aan soo marna horaana looga wada hadlay aniga hadalka hadda ma sii badinaye laakiin nabaddaasi waa wax noo tarayso haddaan haweenkii nahay dhallinyaradii odayaashii dhammaan nabadda aan ka wada shaqayno sidoo kale taliyaha amniga degmada dhoobley gaashaanle sare maxamed iyo guddoomiyaha degmada dhoobley xasan abdi haashood inishoo ku hadlayana ka dheeraday ahamiyadda kulanka daraad baad arkayseen in la fashiliyey hubkii la rabay in lagu laayo halkan lagu galo halkan halkan halkan lagu galo dhoobley degmadan oo lagu barakiciyo ganacsigeeda iyo deganaanshaheeda iyo waxbarashadeeda ee lagu barakiciyaa la rabay waa kaad arkayseen oo bannaanka la soo dhigay nin baa fashiliyey uu ku mahadsan yahay rag marka saasoo waxaa jira caqli badan oo ku jira maxaan ku dhaha jubbaland oo saraakiisha ku jira inta kalena waxaan rajaynaynaa meelaha ku jirtana inay fahmaan idii u soo noqdaan
waxaan u baahanahay amniga inaan ka wada shaqayno oo ciyaal weerada iyo tuugada iyo dadka mataqaana amniga inaga hadla inaan iska qabano oon la soo xidhiidhno oon la shaqayno ciidanka amniga taliyaha amniga in la qaato nambar bule hot nambar ah in la qaato nambarkaas oo la dhaho waxay waxaasaan arkay adiga waxba hada aqbanin meesha meesha dhibkaasaa ka socda waxaasaa ka jira inta haddaad dhahdaan amniga aad la shaqaysa qof walbana waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo dalka iyo dadkaba mas-uul buu ka yahay qofka hadduu mudakar yahay waa mas-uul marka amniga aan ku dadaalo si guud si gaara aan indho dheer u yeelanno waxaan rabnaa qof kasta qofkii hadda maanta dhib wada dhoobley dhexeeda cidin baa og gurin buu ka soo baxayaa qofun baa xogaal waa war qof kastow hadduu wiilkaagii yahay sida raggii hore ay sheegeen oo amniga uu ku dheelayo ka hortag u soo sheeg ciidanka amniga